waxaan marka hore salaamayaa ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogaan gudaha iyo dibaddaba waxaan war saxaafadeedkan maanta aan kaga hadlaynaa xasilooni darada runtii iyo iyo isbarbaryaaca heshiisyada isbarbaryaaca uu runtii galayo madaxweynaha dalka mudane xashan sheekh maxamuud oo runtii ah kuwo dalka u horseedi kara burbur iyo runtii xasilooni daro marka waxaan kaloo war-saxaafadeedkan uga hadlaynaa arrimaha dowladda masar ee kaga aadan doorka geeska africa gaar ahaan arrimaha ay ka qaadatay tallaabooyinka etoobiya loogu loogu ogolaanayo inay dhaqdhaqaaq ku yeelato badcas marka anigoo intaas aan ka hadlayno iyo heshiiskii yacni oo december oo ooba ka daranba heshiiskii barlin runtii oo ahay mid aad iyo aad yani xadgudub uga ah wadajirka iyo midnimada dhulka soomaaliyeed iyo qarannimada marka waxaan kaloo hadda rabaa inaan runtii war-saxaafadeed uga hadlo runtii etoobiya oo waxay ka shaqaysaa ama ka shaqaynaysaa xasilooni darada gobolka runtii waxayna taageertaa ururada argagixisada taa waxaa daliil noogu ah hadda xilligii cadaadiska siyaasadeed oo xasan oo arrimaha dibadda ka saaray markuu xasan runtii ku socday tallaabo wadada toosan waxaa yaraaday runtii arrimaha yani dhaqdhaqaaqa argagixisada ee khawaarijta ayaa yaraaday hoosu dhac weyn ayaa ku yimid taasoo marka aan u macnaynayno in etoobiya ay gobolka ka wado xasilooni daro gaar ahaan jamhuuriyadda soomaaliya marka waxaan aad iyo aad uga xunnahay oo runtii wax laga xumaado ah in madaxweynaha jamhuuriyadda dalka soomaaliya oo runtii ceebtii runtii qabuurihii afisyooni runtii ka bilaabatay fadixooyinkii ka dambeeyey ee ahay barakicinta dadka bulshada ah iyadoo loo maraayo waddo khaldan oo sharci aan ahayn oo lagu andacoonayo inay dadku degan yihiin guryo dowladeed taasoo runtii ah yacni mid fadeexad weyn ku ah runtii madaxweynaha hadda dalka hogaaminayo oo dhaqan siyaasadeedkiisii ku soo koobay habdhaqankaas runtii fadeexooyinkaas runtii u horseedi kara dalka inuu runtii galo faaruq siyaasadeed iyo burbur intaba marka waxaan kaloo war saxaafadeedkan ku sheegi rabnay oon kaga hadlaynay runtii in heshiisyada dowladda federaalka ay gelayso ma aha mid runtii waafaqsan shuruucda u degsan dalka iyo wixii lagu wada heshiiyey maadaama dalku uu yahay federaal habkii federaalka ma waafaqsana waxaa kaloo jirta in runtii dowladda soomaaliya hadda ay tahay dowlad loogu talagalay xilligii labada kun labayo tobanka xasan u yimaaday ay ka baxday kumeelgaarnimada ay ahayd ay ahayd markaas magaca ay watay dowladda dib u heshiisiinta kumeelgaarka ay wadatay haddana midaan labada kun labayo tobanka ilaa hadda ay magaca wadato taytalka u ahay dib u dhiska dowladnimo marka dowladdan labayo tobankii labada kun labada laga soo bilaabo xasan madaxweynaha ka soo noqday haddana uu ka yahay inta u dhexayso dowladdan barnaamijka ama ay ku socoto ama caalamka uu ku taageerayo ayaa waxa ay tahay dib u dhiska dowladnimo hanaankeeda hay-adeed ee dowladnimo iyo dhammaystirka dastuurka qabyada ah marka qorshaha dowladdan maba ahaba in heshiisya noocaan ah oo runtii ay hadda ay gasho maadaama dowladdu ay tahay dowlad yani xor ah heshiise geli karto laakiin waxaa ka horey heshiisyadaas in dowladda ay dhammaystirto xanaanka dib u dhiska hay-adaha dowladda iyo nidaamka dawliga iyo runtii xasiloonida marka maadaama dowladdan hadda runtii arrimahaas aysan wax ka qaban ay ku fashilintay iyadoo haddaan ogsoonahay dalku runtii inuu aaday jixo khaldan oo runtii aad iyo aad eh, aan uga cabsi qabno aan ka walwalsannahay shacabkeena ku sugan gudaha soomaaliya eh, runtii xaaladaha haysta midda amni iyo midda dhaqaale iyo midda runtii yani ii sheego eh, sharci darrada ah ee dowladdii kula dhaqmayso aad iyo aad ayaan uga walwalsannahay waxaan kaloo aan war-saxaafadeedkan aan uga hadlaynaa aan ugu gudbinaynaa ummadda soomaaliyeed shacabka ee jooga gudaha soomaaliya runtii eh, aragtideena siyaasadeed iyo walwalka runtii aan ka qabno habdhaqan qaabka ay ku nool yihiin ayagoo dalkooda runtii jooga la rabay in dhinac walbaba dadkaas eh, shacabka dhibaataysan oo muddada dowlad la-aanta soo ahay ay helaan daryeel caafimaad mid waxbarasho eh, shaqo abuuris iyo xasilooni siyaasadeed oo runtii ka dhacda jamhuuriyadda soomaaliya ee gudaha soomaaliya marka runtii walaacaas ayaan la qabnaa shacabkeena soomaaliyeed ee runtii waxaanan eh, ilaah uga raja- rajaynaynaa in uu runtii ka badbaadiyo waxaa kaloo ayadana aad iyo aad yani u ah dhabarjab u ah in eh, madashii yani eh, ka dhacday jan saddexda janawari heshiiskii runtii daba socday in ciidamadii eh, etoobiyaanka eh, qorshihii amisom qorshihii ciidamada amisom lagu bedelo u ahay eh, qorshaha midooda afrika ee xasiloonida soomaaliya gobolka soomaaliya in haddana lagu soo biiriyey saddexda january heshiis aan waafaqsaneyn eh, nidaam laisla ogol yahay in la yidhi ciidamadii etoobiyaanka waxay sii joogayaan kana mid ahaanayaan ka qayb qaadashada qorshaha cusub taasoo runtii ayadana ah weji kabax fadeexad weyn ku ah hogaamiyaha hadda dalka hogaami oo uu hogaaminayo mudan xashan sheekh maxamuud oo noqday eh, xasana u weyn xasana u yar siyaasadda soomaaliya oo dhan aad iyo aad ayaan ugu walwalsannahay midaasna waxaan kaloo runtii war-saxaafadeedkan ay ka- aan aan kusoo qaadanayna waxay tahay eh, ee, runtii ee, kulankii uu u aaday xasan sheekh etoobiya runtii ma ahayn mid aad iyo aad ummadda soomaaliyeed ay usoo dhoweysay annagana aan waa ambaareynayna maadaama tallaabadaas uu qaaday ay ahayd tallaabo khariska tuur ah oo runtii aan fahmi karno madaxweynaha inuu dhumiyey kalsoonidii ay ku qabeen shacabka soomaaliyeed isagoo aan waxna ka qaban dhibaatooyinka ka jira gudaha soomaaliya ee kala dhexeeya maamulada xubnaha ka ah maamulka federaalka isagoo ku fashilmay in eh, uu dal bilo ka hor ku sheegay inay yihiin cadowga soomaaliyeed weyba yihiine haddana hadda uu aaday in uu uu runtii aan aragno qaab qaabka yani eh, soo dhoweyntaas u dhacday iyo iyo farxadda ka muuqata runtii dareenkiisa marka runtii aad iyo aad aan uga xunnahay arrintaas inuu madaxweynaha uu runtii uu uu- aan garagaran lahannahay inuu caafimaad qabo iyo in kale marka arrintaasoo runtii xadgudub ku ah iyadana yani eh, eh, nidaamkii runtii lagu socday waddadii lagu socday ay ahayd inaan etoobiya marna gorgortan lagala geli karin eh, ama wadahadal dhulka mid ah soomaaliya ama jamhuuriyadda waxa ay hadda etoobiya ku doonayso etoobiyana ma aha dal ixtiraama eh, qaynuun qaynuunada caalamiga u yaala ama midka gobol ama mid caalami ah waayo waxaad ka muuqata etoobiya in ay ku xadgudubtay heshiiskii eh, biyaha webiga niil ee kun sagaal boqol iyo lixdankii iyadoo runtii aan ognahay in dowladda masar ay aad iyo aad arrintaas eh, meel ugu istaagtay uguna taagan tahay ay doonayso in xaqii ay u lahaayeen webiga niil ee lagu heshiiyey in runtii ay u helaan dadkeeda iyo shacabkeeda marka dowladda masar waa dowlad mar walbaba u taagan in ay maslaxadda dalkeeda iyo danaheeda siyaasadeed mar walba ay oo lama taabtaan u ah marka annaga halkeena aan dhuminay nidaamkii waaqiciga ahay oo ahay in la ilaaliyo midnimada iyo wadajirka dhulka soomaaliyeed iyo badqabkiisa intaba marka waxaa aad iyo aad nasiib darro u ah in dowladdii noocaas ahayd haddana ay kaaga sii daran tahay ninka hadda hadda talada haya abiy axmed dowladda ee ee xukuumadda etoobiya hadda haya waa nin hadda ku sumtan in uu geystay falal ee gobolka gobolka uu weerar ku qaaday taasoo ay ka dhacday dhibaatooyin iyo masiibooyin aad iyo aad u weyn isagoo weliba hadda socdaalladiisa ay yihiin kuwo xaniban oo runtii ka go'doonsan adduunka haddana in hadda annaga siyaasadeenni yacni lala wadaago oo la yidhahdo heshiis xukuumaddiisa halala galo midaasoo aad iyo aad aan uga xunnahay inay dhacdana aysan ay- inay dhacdana aysan ahayn laakiin annagu heshiiskaas mar walba lala galo xukuumaddaas ee- ee hadda uu hogaaminayo abiy axmed waa mid sharci darra ah mana aha midaan aqbalayno Ee, madaxweynaha xasan sheekh heshiisyada uu galay iyo uu la galay abiy axmed waxay noqonaysaa kuwo shaksiyaad ah laba shaksi ay galeen ayaan u aqoonsanaynaa Ee, waayo labaduba ee, ma aha mid runtii ku mudan ee, heshiiskaas in looga dhigo mid caalami ah waayo xasan sheekh heshiisyada uu galaa ma ah kuwo uu soo marsiiyo habbartikoolkii dowladnimo iyo iyo nidaamkii ee, dastuuriga ah maadaama heshiisyadaas uu galaayo aysan dhammaystirnayn maadaama dalku uusan lahayn dastuur dhammaystiran ama hay-ado ee, ee, hay-adihii ee, ku shaqaynayay sharciga legal sys- legal systemka uusan dalka ka jirin marka ma noqonayso heshiis runtii ee, heshiisyo oo oo sharciga ma noqonayaan marka haddaan u soo noqdo waxaan dareemaynaa in hadda uu wasiirka arrimaha dibadda uu hadda shir oo uga qayb galay ay ka soo saareen ee, ee, kow iyo tobankii january ee, war-saxaafadeed ay mid ay ku midaysan yihiin eritrea iyo iyo masar iyo soomaaliya iyadoo war-saxaafadeedkaas ee, looga hadlay in aysan yani aqbalaynin ee, inay inay ay- ay- ay muhiimadda saarayaan amniga badda cas iyo xasiloonida ee, gobolka iyo taageeridda ee, qorshahan cusub ee ciidamada afrika ee xasilooni xasilooni loogu raadinayo ee waddanka soomaaliya marka waxaad dareemaysaa in xukuumaddii hadda uu ama dowladda hadda uu hogaaminayo xasan sheekh ay laba santuuq u kala jirto taasoona ah taasoo ka hor imaanayso bartikoolka dowladnimo oo isburinayo halkii xasan sheekh uu hadda etoobiya uu wadahadal kala galaya dhinaca haddana dhinaca kale ay ka socoto arrin arrintaas ka soo hor imaanayso taasoo runtii u ah ee, ee, ee, taasoo oo dhabarjab u ah ee, dowladda hadda uu hogaamiye xasan sheekh marka waxaan ummadda soomaaliyeed ku baraarujinaynaa una sheegaynaa in ay ilaaliyaan midnabadooda midnimadooda iyo wadajirkooda dhuleed ayna difaacdaan ee, runtii cid kasta oo ku soo xadgudubta madax banaanidooda maadaama ay yihiin ee, dad iyo dal xor ah xaqna u leeyihiin runtii cid kasta oo ku soo xadgudubta in ay meel ugu wada soo jeestaan waxaana soo dhawaynaynaa heshiiskan hadda ee, ee, ka dhacay ee, kaahira oo runtii adkaynaya in la ilaaliyo amniga badda cas iyo midda ee, ee, ee, ee, golf of adan in la ilaaliyo ee, ee, ee, arrintaas aad iyo aadan usoo dhawaynaynaa ee, maadaama arrintaas ay tahay mid annaga runtii ee, noo danaynaysa oo runtii in badaheenna laga ee, laga ilaaliyo inay dhaqdhaqaaq ku yeelato xukuumadda ee, ama dowladda etoobiya Ee, waxaan kaloo runtii aad iyo aad soo dhaweynayaa ee, sanadkii lasoo dhaafay ee, go-aan ka soo baxa wasiirka arrimaha dibadda ee eritrea ay kaga hortimid in dowladda ee, jabuuti ay siisato jora ay- ay- Etho- ay- jabuuti ay tiri ee, waxaan kusoo dhaweynayaa macnaha tojora in yani etoobiya ay ay marin ka samaysato oo dhaqdhaqaaq ee dhinac walbaba go-aankaas eritrea ee qaadana waa soo dhaweynaynaa jabuutina xaq uma laha marin marinadaas ee, badaha ee, ee, ee, ay ku kulmaan ee, soomaaliya iyo- iyo eritrea iyo jabuuti iyo ama ee, badda cas in waddan gooni ah uu go-aan qaato arrintaas waa aad iyo aadaan uga hor imaanaynaa jabuutina waan ku cambaaraynaynaa ee, marka waxaan ee, war-saxaafadeedka kusoo gabagabeynayaa ee, soomaaliya allaha badbaadiyo shacabkeedana alla xafido ee, waxaan kaloo ilaaha ugu baryaynaa ee, masiibooyinkan hadda socday abaaraha la filaayana in ilaahay ee, ee, ka xijaabo uguna bedelo mid khayr ah maadaama dalku uu yahay dal ee, dhibaato dhibaato badan soo maray ee, waxaan kaloo shacabka soomaaliyeed ugu baaqaya in ay joojiyaan ee, dagaalada ee, dhexdooda ah oo oo dadka walaalka isku laynayaan dhiig isugu daadinayaan in ay joojiyaan ay ku heshiiyaan dhulkan iyo dalkan iyo deegaanku intaba waa ku filan yahay waana ka badan yahay marka waxaan runtii aad iyo aad baa ugu dirayaa soo dhaweynaya cid kasta oo ka qayb qaadanaysa joojinta dhiiggaas ee dadka walaalaha ee dagaalama ay joojinaysa hadday tahay culummada hadday tahay ee dhaqanka hadday tahay siyaasiyiinta iyo hadday tahay ee, ee, runtii ee, ee, xildhibaanada aad iyo aad ayaan ugu ugu ugu baraarujinaynaa runtii inay eh, runtii eh, tallaabadaas ay qaadaan Eh, waxaan kaloo oon ka faa'iidaysanayaa runtii eh, eh, eh, een, aan aad iyo aad uga xumahay wasiirka arrimaha gudaha xoosh habdhaqanka dowladda wasaaradda arrimaha ee gudaha iyo dibadsiinta u isticmaalayo isagoo runtii eh, maamulka puntland ku eedeynayo runtii eh, eh, eh, eh, inay eh, hogaamiyahooda ku eedeynayo habdhaqan aan wanaagsanin maadaama uu yahay wasiirka arrimaha gudaha ee federaalka iyo dib u heshiisiinta waxaa laga rabay inuu ka shaqeeyo dib u heshiisiinta eh, uuna yahay eh, nin awood qaybsiga kaga yimid puntland eh, dowladda federaalka inuu ixtiraamo eh, eh, nidaamkaas uu ku yimid uu kana shaqeeyo dib u heshiisiinta eh, dowladda puntlandna ay mudan tahay in lagu taageero la dagaalanka khawaarijta ah ee ku jira buuraha galgala in lagu taageero oo garab lagu siiyo ee wixii khilaafaad jirana dowladda puntland iyo dowladda federaalka maadaama wasiirka arrimaha di- oo gudaha uu yahay ee ee xoosh kana soo jeeda puntland in uu runtii geliyo ee wakti fiican sidii labadaas ee ee ee kala tabanaya ee, in uu xal loo helo ee, ma aha inuu khilaafka jiro inuu dab kusii shido oo hogaamiyaha hadda ay doorteen maamulkaasi oo oo runtii oo oo ku xadgudbo isagoo heli kara inuu dhanka dhanka kale oo positifeka ah ka abaari karo marka arrintaasna aad iyo aad ayaan uga xunnahay in ee soo ee, warbaahinta laysku mariyo waxaana runtii aan aan ku taageeraynaa dowladda ee puntland la dagaalanka ay la dagaalantay khawaarijta ee, oo xasilooni darada ka wada maamulkaas ee, xubinta ka ah ma- dowladda federaalka ah ee, xasilooni darada iyo dhibaataynta dadka shacabka ee ku nool ee, maamulka ee, puntland aad iyo aad ayaan uga xunnahay waxaanan runtii aan ku boorinaynaa ciidamada puntland ee la dagaalamaya ee, khawaarijtaas in ay ay runtii u dhabar adeygaan wax kasta ay runtii ay ku qaadan karto in laga saaro deegaankaas ee, khawaarijta daacish oo caadaysatay in ay dhiigga dadka walaalaha muslimiinta ah ay ay ay- ay daadiso ay ayna soo saaraan inay yihiin dad gaalo ah marka oo dadka soomaaliyeed gaalo meeha iyaga habdhaqankooda oo- oo oo gaalo u egyahay annaga oromayna gaalo waa laakiin habdhaqankoodii ee, wuxuu u egyahay ee, dhaqan gaalo waayo waayo qofka muslimka in dhiiggiisa daadiso kolley ma banaana marka eh, aniga weynayo waxaan u hambaleynayaa eh, idaacadaha eh, ama warbaahinta eh, so- ama social media soomaaliyeed eh, runtii eh, eh, warkan runtii iga qaadaya una gudbinaya shacabka soomaaliyeed runtii aad iyo aad ayaan ugu hambaleynayaa eh, uguna bogaadinayaa runtii kaalinta weyn ay ay u hayaan bulshada soomaaliyeed